iyadoo lagu guda jiro dhammaadka ah bisha barakaysan ee rabadaan dadkuna ay si weyn ugu diyaargaroobayaan munaasabada ciidulfidriga ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo waxaa ka jira mashquul aada u xoogan inta badan dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa xilliga hameenkii u dukaamaysi taga suuqyada kala duwan ee magaalada iyagoona iibsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada kismaayo oo ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen munaasabada ciidulfidriga ayaa sheegay in maalintii aysan waqti badan u helin inay suuq aadaan xaafadahooda oo fog iyo kuleylka jira awgood balse xilliga hameenkii ay u fududahay in ay usoo dukaamaysi tagaan suuqyada kala duwan
anigu waxaan soo duuntay dhar ciidan aan soo gato dee maalintiina ma soo bixi kari oo soonkii waxaasan ahaya haweenkii aan soo baxnaa marka sidaasaan dhar usoo doonnaa marka jawigan maasha allah kuleelaas ka jiraa marka haweenkani waxaa waay dee waa kismaayaan wada ficnaato maasha allah marka suuq sidaas ha u imaane haweenkaa u gudanayna wallahi ciidda horta maalintii waxay habeenka uga duwan tahay habeenkii waxay ku fiican tahay kuleel ma lahan sababtoo jawi degan waaye maalinka waa la sooman yahay soonka dartiis de maalinkiina cid bixi karta malo kuleel waaye magaaladan aada u kulushahay marka ani habeenkiiaan jeclaada inaan soo baxo sababtoo habeenkii waa jawi degan waaye magaaladan waa shidanta waxaan ka imaaday meel fog baa ka imaaday miyuu kismaayo meel la yidhaahdo intan waxaa u imaaday habeenkii maalinta ma lugeyn karo qoraxdaa kulul habeenkii baa damca caawa waxaa u imaaday inaan dhar meeshaan kusoo ciidaysto maasha allah meeshaan habeenkii waa qabow amniga magaaladana maasha allah weeyaan wax walbo dhan walbo dhalinyarada boqolkiiba sagaashan magaalada kismaayo waxay socdaan habeenkii taana waxaa cadaynayso farxadda magaalada ka jirta iyo reereynta iyo jawi degan iyo maalinkoo lagulugaan kari dhanka kale ganacsatada iibiya dharka noocyadiisa kala duwan iyo agabyada caruurtu ku ciyaaraan ayaa dhankooda sheegay in sanadkan dhaqaaluhu uu aada u hooseeyo dad badan oo degan tuulooyinka kismaayo hoos yimaado oo sannadihii hore suuqa kismaayo ka adeegan jirayna aysan hadda waxba iibsan maadaama dhaqaaliyari ay jirto guud ahaan suuqyada magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa diyaargarowga ku aadan munaasabada ciidulfidriga ah iyadoo mashquulku marba marka ka dambaysa uu sii badanayo